xubno ka mid ah golaha wasiirada jubbaland xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo maalmoodin howlo shaqan roogeen deegaanka raaskambooni iyo agablanka talgale dhalinyarada dheelas balooniga doctor kuwari jena gudoomiyaha ciyaaraha deegaanka raaskambooni iyadoona isla garoonka lahka bandhigay ciyaar saaxiibtinimo oo lahka dhawaayay mas-uuliyiinta gudoomiyaha ciyaaraha deegaanka raaskambooni oo meelase ku hadalay yaan ku mahnagay maamulka iyo gorodan in agabkan hodeersiyana islamarkaana iyo walwingata wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga jubbaland maxamed cumar abooni ayaa sheegay intay ciyaaroon qeyb weyn iyo ku leeyiin nabado soona dhalinyarada ku booriye inuu ka shaqeeyana nabada run ahaantii waxaan maanta halkan aan ku guddoonsiinay qalab isboorti oo kale ah labada naadi maaliyadahooda iyo laba kubadood run ahaantii wasaaradda isboortiga jubbaland anagoo maaragtay wakiil ka ah waxaan u sheegnay inay markaa iyada ah dhallinyaradii oo dib ugu soo noqday reskimboni oo xilligii shaqaaqada ka dhacday dowladda federaalka ee shaqaaqadii ka riday maanta ilaahay baa noo suurtageliyey inaan bulshadii iskugu keenno isboortigu waxaan ognahay inuu yahay isdhexgalka bulshada run ahaantii dadkuna ay isku keenaanoo bulshada aad u jecelyihiin sida hadda aragtaan garoonka si loo buuxo run ahaantii waxaan ka mid ahay golaha wasiirada ee jubbaland iyo xildhibaano run ahaantii waxaan maanta halkan ku joognay laba wasiir iyo laba xildhibaan waxaan inoo soo cabasho inoo soo jiiday isboortigii dhallinyaradii isboortiga ahaa ayagoo ku magacaabay ay leeyihiin run ahaantii waa hore baa isboorti noogu dambeysay isboortiguna aad baan u jecelnahay isboortiguna waa isdhexgalka bulshada annagu waxaan isku xilqaabnay inaan markaa iyada aan u dalabno maaliyadihii annagoo markaa iyadaa wasaaradda isboortiga aan la socodsiinay cabashada dhallinyarada isboortiga ee reskimboni ee ka cabanayaan inay garoonkoodu iska xiran yahay kubadna aan lagu ciyaarin ayadoo markaa iyada ah ay haysanin agabkii markaa iyada loogu talagalay inay garoommada lagu dhaqaajiyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka jubbaland weliba uuse meelaseekaga hadalay muhiimadda agabkan dhita dhallinyarada dheelasa bulooniga ise oona sheegay intee ka maamul ahaana sii wada doonana taageerowka dhallinyarada daafur ku sameyna garoonka kubadda cagta raaskamboni daafurkaasi aan u samey laba kooxood horseed iyo heegan maaliyadda ay wataan ay isku tashi intaa sameyn laba kooxood aan maaliyadooda iyo kubaddooda aan u soo iibinay taas uulajeedada iyo hadafku u ahay inay isdhexgalka isbarashada labada kooxood sidaa la socotaan kooxaha kubadda cagta qabiiliyaga malaha waa dad walaalaa is haysta marka waxaan ugu samey intergation inaan ku sameyno isdhexgal bulshada si aan uga baxno qabiilka si aan uga baxno waxay ka mid tahay isdhexgalka ciyaaraha ama kooxaha kubadda cagta inatahay ay ka mid tahay nabadgelyada ku jirto isbarashada walaalaynta dadka inay isfahmaan insha allah taas waxay ka mid tahay dhallinyarada bartay inay haddaa xashiishka cabaan ama daraagiska inay bartaan inaan baa shaqo abuuran u sameyno si ay isku mashquuliyaan ciyaarahani ciyaartuna naftirkeeda waxay leedahay caafimaad qofka ciyaarayo diinta qabta maamulka jubbaland iyo weliba maalmooyinka dembiga deegaanka raaskamboni oo sudeersiayay agab shargadisan iyo deeq raashin olanka talgale bulshada danyarta ee meelasay ku nool oo muddooyinkii kadambeya ku awdaayana adeeg la-aana